magaalada caasimadda muqdisho ayaa waxaa ku soo badanaya dhaca ay geysanayaan ciidamada dowladda kaasoo sababay barakaca dadka kuwaasoo u adkeysan waayay xadgudubyada askarta xaafado ka tirsan degmada kaxda ee magaalada muqdisho ayaa lasoo sheegayaa inuu barakac ka bilowday sabab ku aadan ciidamada dowladda federaalka oo kordhiyey dhaca ay ku hayaan bulshada askarta ayaa guryaha ku garaacaya dadka iyagoo intaa kadib baarasho iyo bililoqo ugu dhaqaaqaya hantida taalla guriga iyagoo soo kale dadka u geysanaya jirdil iyo tacadiyo kale qaar ka mid a dadka ku dhaqan degmada kaxda ee dhibaatooyinka la kulmay ayaa sharaxaad ka bixinaya mashaakilka haysta xal maree shan sac ee tahay aa noo soo weeraran kooxo burcad ee oo isku sheegayaan inay amni ay yihiin amnigu waa albaabka furo albaabkay nagu soo jibiyeen markaa soo wada baxna jilbeey dhulka noo wada dhigeena jirdil inta noogu geysteen aniga iyo labadeeda cunug iyo wiilkayga moobeel iyo wixii guriga yaala dhanna way naga aruursadeen wax naga celiyna waa waayne marka u dacwo maagnan meeshii ayaga kasoo baxeen oo u ordaraheen ayagaaba kasoo baxeen mooto bajaajay wateen albaabka hafurna hafurna noo dhaa waaba jijiifna anag hafurna hafurna noo dhaa kadaba ordaa cunugtii waaba soo istaagi waay waa naxay fogaysiis cunugta waxay ogtaa mala cunug yareeday oo gabadhiya inta ka qabteen cunugta inay iga kufsadaan aaba ka cabsida marka dambe wixii aan hayna waa iska siini noo xaamilaa lay dhaafi waay qof fiyo maa la dhaafaa dhibaatada la ii geysta aniga waa laba qof ay igu garaaceen filtuur ay igu garaaceen waa nafartaasaan ka dhaawacnahay iyo qoortaas iyo garbaha waa dhibanahay anaga dhibaa yaala meeshaan wiilkayga soo ordiyo walaal oo soo ordi meeshaa la dhigay waa la jildili markaa inta soo organa wiilkan kanoo dhaawacaanba uga imaaday oo banaankan ay jiifo wiilka hadda soo qaat waa miir doorsame markaan gudihii soo gal gabadhii xaamilaa meehan ay fadhiso wiilashii kale meeshaan ay wada fadhiyaan wax garaacan maahan waxba oo fiican waa laga waa laga maba laga tegin waxaa laga aruursan anaga waa dhibanahay dhibaa yaala meeshaha noola soo dhib dhaamo si kastaba ciidamada dowladda ayaa iyagana geestooda ka wada dhaca bareerka iyo qalqalgelinta ay ku hayaan shacabka caasimadda kuwaasoo tan iyo dib u doorashadii xasan sheekh dhibane u noqday dowladdiisa